Tababarkan ayaa inta uu socday waxaa lagu baranayay sida ay macalimiintu u barbaarin karaan carruurta iyo in la jecleysiiyo waxbarashada gaar ahaan diinta iyo macaanigeedaba maadaama ay ayagu yihiin meesha ugu fiican ee lagu shubi karo fikradahaasi munaasabadan lagu soo gabagabeeyey tababarka ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiirka wasaaradda ah oqaafta iyo arrimaha diinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya macalimiin kala duwan oo ka kala socday iskuulada magaalada baydhabo wasiirka wasaaradda oqaafta iyo arrimaha diinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa macalimiintii kasoo qaybgashay tobabarka kula dardaarmay in ay u naxariistaan carruurta ay wax barayaan macalimiinta insha allahu tacaala way soconayaan waxaan joognaa hadda bilow fiican isdabajoogay noqon doonaan seminaaradan oo la bixinaayo macalimiinta la siinaayo weliba qeybqeybay noqonayaan oo isxigxiga waan rajaynaynaa insha allahu tacaala sanadkan inta ka dhiman iyo sanadka nagu soo wajahaanba maaragtay macalimiinta inay cashara fiican qaataan sidaa ogtihiin waxaa hadda casharo bixinayay oo dadna sidii oo zoomkii inku soo galeen online ku bixinayay iyo dad nala joogay oo imaaday casharada la idiin siinayay iyo kuwa la idiin siin doonaba waxaa loo baahan yahay inaad maaragtay aad ka faa'iidaysataan jiilalka waddankan xukumi doona dadkii soo saari lahaa dhabta ah tarbiyadooda kusoo dadaali lahaa idinka waayo ma aha macalimiinta kale macalinka oo ardayga aadaabtiisa dhisaaya idinka waayo waxaa la idinka rabaa marka ardayga dugsiga qur-aanka sida aan ognahay maantay soomaaliya ilaa ilaahay intuu jeclaysiiye mooane ardayda macalimiinta dugsiyada qur-aanka aaday uga cawdaan way ka cararaan dugsiyada waxaa la rabaa cunuga in qur-aanka la jeclaysiiyo waxaana gaarsiin kara waalidkiisii ka sokow macalinkii inuu macalinkii ardayga uu naxariis u sameeyo dugsiga dhexdiisi maaragtay macalimiin badanaa jirto aan macalimiinta inta badan saaxiibaan lahay waa sheekaysanaa ardayga maraaxiil badan oo gurigu ku maraa laakiin meesha keliya uu ku nafisi karo oo markuu imaado xoogaa yar naxariista ugu dambayso inuu helo la rabo macalinka agtiisa waa haddii laakiin ardaygii macalinkii uu ka soo cararo waalidiintiina ay iska soo dheereeyaan oo yidhaahdaan macalinkiiba waa ka soo carartay orod lasoo garaaco waalidkii uu garaaco macalinkii dugsiga hadduu tago garaacisu ugu daro cunugaas qadkuu ka baxaa marka dambe waa dhumaa cunugga waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala ilaahay baa wax badbaadiya macalimiinta aniga intaan aaminsanahay badbaadiyeyaal waayo macalimiinta badbaadiyeyaasha ubadka soomaaliyeed waayo khaasatan waa dadka ilaahay subxaanahu watacaala kalaamkiisii meelaha ardayda inay ku jeclaadaan la rabo ay ku bartaan la rabo macalimiinta agtooda marka muhiimaddeyna waxay ahayd in ardayda loo dhimriyo naxariis loo sameeyo iyo maaragtay inay kusoo dhiiradaan ardaygaas dugsiga waktigiisa ilaa laga gaarayay inuu dhararaa laga rabaa cunuga uu dhaho ani dugsigaan leeyahay dugsigii jaceyl inuu u qaado dugsiga inuu nacma ah insha allahu tacaalaa annaga ase wasaarad ahaan dadaal badanaan samaynaynaa waxaan ku dadaalaynaa maadaama wasaaraddan wasaarad diini ay tahay taa idinka laheedeen ay tahay macalimiintii waxaan rabnaa inay abdheyt iska dhigaan ayagan in maaragtay xoogaha lisnooleeyo abdheyt la noqdo wasaaradda bilow fiicanaan haynaa insha allahu tacaalaa waxaan rajaynaynaa maalinba maalinta ka dambaysa shalay meesha aan joognay maanta waa ka fiicannahay berina waa ka fiicnaan doonaa haddii ilaahay idmo macalimiinta biidni illaahi alkariim qorshahaygu wuxuu ahaa sanadkan laba kun labaatan iyo afar intuu dhammaanin haba yaraatee ilaa maaragtay waxaan boqol dhammeen xataa inay xuquuq yeeshaan ay helaan weli ma ka daalayn laakiin insha allahu tacaala sida qorshaha uu yahay sanadka laba kun labaatan iyo shan waxaan rajaynaynaa wasaaradda inay macalimiin ay hoos yimaadaan oo mushaar ka dhigi doonto haddii ilaahay idmo biidni illahi